wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha somalilan muuse biix cabdi ayaa shalay soo gaaray magaalada tan washington d c halkaas oo la filayo in maanta ay kulmo la qaataan waxyaabihii ay halkan u yimaadeen iyo saraakiishii ay doonayeen inay la kulmaan wakiilka somalilan ee mareykanka bashiir sheekh cumar good ayaa zaare ciidla nuur ka wareysatay howlaha ay halkan u yimaadeen
zahra waad mahadsan tahay iyo v o aba madaxweynuhu wuxuu ku yimid socdaal rasmiya dalkan maraykanka oo laga casumay wuxuu ku yimid inuu la kulmo oo ujeedadiisu tahay qeybaha kala duwan ee dowladda maraykanka oo markaan leeahay dowladda waa administrationka marka waxa weeye wasaaradda arrimaha dibadda ama state departmentka wasaaradda gaashaandhigga iyo golaha ammaanka ee aqalka cad waxaa kaluu la kulmi doonaa golayaasha sharci dejinta oo ka mid yahay congresska iyo senadka oo dhab ahaantii uu la kulmi doono guddiyada ugu muhiimsan oo guddiyada arrimaha dibadda ee senadka iyo iyo housekaba ah iyo iyo iyo guddiga ama chairman chairmanka guddiga arrimaha milatariga oo la yidhahdo army services committee waan gartay bashiir maxay yihiin howlaha maanta oo isniina idiin qorshaysan maanta wuxuu ka jeedin doonaa wuxuu ka jeedinayaa aroornimada hore lecture aad iyo aad taariikhi u ah uu ka jeedin doono think tanka loo yaqaano heritage foundation oo halkaasna ay iskugu iman doonaan oo lagu casumay dad badan oo ka tirsan ama expertska scholarska khubrada iyo aqoonyahanada aqoonyahanada iyo dadka ama dowladda hore uga tirsanaa jiray mas-uuliyadaha weyn ka hayn jiray ama imikaba ay qaar kamid yihiin iyo staffka staffka ama shaqaalaha congresska dadkaasoo dhan baa isugu imanaya iyo bulsho kalaba oo ay kamid tahay bulshada somalilan oo halkaa kula hadli doono ma noo sheegi kartaa saacadday bilaabmayso khudbadda madaxweynaha iyo ilaa muddada ay qaadanayso inta aad ku sugan tihiin xarunta heritage khudbaddu waxay bilaabmaysaa koob iyo tobanka aroornimo ayay bilaabaysaa waxay socon doontaa shan iyo afartan daqiiqo intaasi horteedna madaxweynuhu wuxuu kulan yar la qaadan doonaa hogaanka heritage foundation hadalkiisu marka khudbadiisu markay dhamaatana wuxuu la yeelan doonaa qado qado sharaf ah iyo sheekaysi ah dad badan oo ah dadka ka soo qayb galay oo lagu soo casumay qadada madaxweynaha lagu jarfay heritageka halkaas bay markaa ku dhammaan doontaa cabaaro labada duhurnimo waan gartay kulankaa kadib maxay tahay hawsha xigta ee idiin qorshaysan isla maanta oo isniina gelinkeega dambe maalintaasi wuxuu la kulmayaa state departmentka iyo wasaaradda gaashaandhigga iyo iyo iyo ururka loo yaqaano u s a i d ayuu la kulmayaa kaasi kulamo dhaadheer infaad ula yeelanaya saddexdaba maalintiisuna intaas ayay ku gabagaboobaysaa ee maalinta isniinta ah dabeetana maalinta dambe ee salaasada ah wuxuu la kulmi doonaa golaha ammaanka ee aqalka cad halkaasay markaa ka socon doontaa kulamada farabada faraha badan ee dambe madaxweyne wuxuu joogi doonaa ilaa toban cisho oo intaba uu geli doono kulamo isdaba yaala oo back to back waxaa loo yaqaana ingiriisi waan gartay markaa kulamadaasi dhammaantoodba madaxweynaha ka wada qeyb gelaya mise wafdiga qaybihiisa kalaa ku kala qaybayo oo qoloba meel bay ka qayb gelaysaa waxaa jira wafdiga waxaa la socdaa wafdi isna ku lamaan oo ah hogaanka ganacsatada somalilan iyagu waxay leeyihiin jadwal gaar ah oo ay kula kulmayaan hay-ado fara badan iyo shirkado fara badan oo waddanka ka tirsan marka iyagu jadwal gaaray leeyihiin oo mararka qaarkood u kala qayb gelayo wasiirka ganacsiga iyo la taliyaha arrimaha dhaqaalaha ee madaxweynaha cusmaan sheekh xamaad marka iyagu waxa weye tood waa parel way la siman tahay way dhinac ordaysaa taasi madaxweynaha iyo dowladda laakiin iyaga tood toodu waa gooni waxyaabaha ay dadku bashiirow aada u xiiseynayaan ina dhegeysanaya waxaa ka mid a wafdiga ganacsatada ah maxay iyagana kulamadooda maxaad nooga sheegi kartaa ilaa hadda waxaad ogtahay wafdiga ganacsatadii wuxuu ka hadlayaa waddanka ganacsato waxaa jirta aad iyo aad dab ahaantii gaadhay heer caalamiya gaadhay ganacsatada somalilan oo ay kamid yihiin dahabshiil ay kamid yihiin talasom ay kamid yihiin m s g group ay kamid yihiin iyo iyo iyo iyo iyo omar marka waxa weeye ganacsatadaasi guusha ay ay soo hooyeen waxay soo hooyeen iyagoo aanay u furayn dhab ahaantii suuqyadii adduunka gaar ahaan suuqada maraykanku aanay u furayn marka halkan waxay u yimaadeen inay la wadaagaan dhigooda maraykanka inay la wadaagaan guulaha ay gaadheen iyo dhibaatooyinka hortaagan inay guulahaasi sii wadaan oo weliba meel kasii sarraysa ay gaadhaan oo suuqa maraykanka iyo shirkadaha maraykanka ay waxla qabsadaan ugu dambeyn markay kulamadani soo dhammaadaan maxay tahay natiijada laga filan karo waxaan filayaa sahraay in albaab weyn maanta somalilan u furmayso dhinaca dowladda ee xiriirka dowladda maraykanka iyo somalilan iyo dhinaca ganacsatadaba oo aan dhowaan arki doono in horumar weyne ka yimaado iskaashiga dowladda maraykanka iyo somalilan dhinaca amniga dhinaca dhaqaalaha marka biyo mareenkaasoo somalilan waxa weeye ka ugu muhiimsan markaa taasaa soo jiidaysa in maraykanku maanta uu aad iyo aad usoo dhawaado oo xaday garan kartaa sida diiran ee maraykanku usoo dhaweeyeen madaxweynaha iyo kulamada heerka sare ay u la yeelanayaan
kaasi waxa uu ahaa wakiilka somalilan ee waddankan maraykanka bashiir sheekh cumar good wuxuu u warramay zaare ciidla nuur